أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon maamulka trump ee dowladda silbiyadda maraykanka ayaa dalkugalka maraykanka ka mamnuucday mas-uuliyiinta kooxda ardada soomaaliya dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriira u socda maalinkii soddon iyo toddobaad iyadoo dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaarida culculus roobs weyn ay ugu diirsadeenna dadka iyo duunyada ayaa ka daayay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga bokool mushrixiinta u taagan xilka madaxtinimada maamul goboleedka gaalaraaca koonfur galbeed ayaa si adag uga hor yimid qorshaha gurgurta ee ku aadan maamulkaasi wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowlad tasxiixa u soo gebagabaysay macallimiinta iyo ardayda madaarista qur-aanka kariimka degmada xeelbaraf ee wilaayadaas wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari taayibaha oo ka soo baxay safka murtadiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiini ah u qabtay haweenka dacyaadka ee degmada buqa qable ee wilaayadaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kaafiradda kenya ayaa shil gaari ku galay mid ka mid ah ismaamulada dalkaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobiyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan maamulka trump ee silibiyadda maraykanka ayaa dalkugalka maraykanka ka mamnuucday mas-uuliyiinta kooxda ardada soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lasoo werinayaa in salama filaan ah ay u joojisay fiisiyaashii ay siin jirtay mas-uuliyiinta kooxda ridada soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay murtad xasan sheekh maxamuud sida ay xogtu tibaaxayso waaxda arrimaha dibadda ee maamulka trump ayaa u sheegay mas-uuliyiinta kooxda villa soomaaliya in laga mamnuucay gelitaanka dalka maraykanka islamarkaana aan la siin doonin fiisiyaashii ay ku tegi jireen waddankaasi guddoomiyaha golaha dawaaqiidda ridada murtad aadan madoobe iyo mas-uuliyiin ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay in si rasmi ah loo soo gaarsiiyey wargelintan ka soo baxday dowladda maraykanka tallaabadan ayaa halis gelinaysa safaradii qorshaysanaa ee mas-uuliyiinta ridada gaar ahaan xubno ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee kooxda gurguurta la sheegay in bartamaha bishan ay ku wajahnaayeen caasimadda washington go-aankan uu qaatay maamulka trump ayaa muujinaya niijab weyn oo dowladda maraykanku ay ka qaaday burburka iyo fashilka baaxadda leh ee ku yimid kooxda ridada soomaaliya oo ay tabantaabinayeen muddo ku dhow labaatan sanno mahadsanid caliyare dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriir ah u socda maalinkii soddon iyo toddobaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikhda ulculus bashiir muxidiin abuayman ayaa warbixinta warkan eegaya dagaalka ka holcaya bariga dhexe ayaa sii xoogaysanaya wuxuuna galay maalintiisii soddon iyo toddobaad kaasoo u dhexeeya maraykanka yuhuudda iyo xulufadooda oo isku dhinac ah iyo dowladda iiraan qaraxyo waaweyn ayaa xalay gelgelay magaalooyinka yuhuudda ay xoogga ku haysato sida qudus iyo xayfaa waxaana la arkayay madaafiicda riddada dheer oo si toosa ugu hoobanaya deegaanadaasi waxaana jira khasaare xooggan sidoo kale habeennimadii xalay qaraxyo xooggan ayaa laga maqlay qaar ka mid ah dalalka khaliijka sida ciraaq baxrayn kuweyt iyo imaaraadka carabta waxaana jira burbur xoogan oo gaaray xarumo shidaal oo waaweyn hay-adaha sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in iiraan ay adeegsato xeelado khiyaano ah taasoo adkeynaysa in la ogaado bartilmaameedyada dhabta ah sida uu sheegay wargeeska caanka ah ee new york times oo ka soo baxa dalka maraykanka xuutiyiinta yeman ayaa xalay weeraro gantaalaha ku qaaday gudaha dhulka filistiin ee yuhuudda ay xoogga ku haysato iyadoo nidaamka digniinta laga daaray deegaanadaasi sida uu wariyey telefishinka sahayanada ee janaal toban iyo afar maraykanka ayaa sheegay in saaka nolol uu ku soo helay duuliyihii labaad ee diyaaradda f shan iyo toban ah oo lagu soo riday gudaha waddanka iiraan sida uu xaqiijiyey madaxweyne donald trump trump wuxuu bartiisa bulshada ee truth social uu ku soo qoray in duuliyahan uu ku sugnaa dhulka buuraha khatarta ah ee iiraan isagoo intaa ku daray in duuliyuhu uu dhaawacmay howlgalka baadigoobka ee maraykanka oo ay ku lug lahaayeen tobannaan diyaaradood oo militari ah ayaa la kulmay iskacaabin xoogan oo ka timid iiraan warbixinada ayaa sheegaya in dagaal uu ka dhex qarxay ciidamada maraykanka iyo kuwa dowladda shiicada iiraan intii lagu guda jiray howlgalkaasi waad mahadsantahay abuu ayman roobab si weyn ay ugu diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da'ay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga bakool sida uu ku warramayo caabud qoni maxmed allah ma haddii habeennimadii xalay waxaa roobab si weyn loogu diirsaday ay ka da'een deegaano dhowr ah oo hoos taga ah degmooyinka tiyoglow xudur iyo waajid kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay qaarkood ay ka jirtay xaalad adag oo biyo la'an ah haddii aynu eegno degmada tiyoglow roobab si weyn loogu diirsay ayaa ka da'ay deegaano dhowr ah oo hoos taga ah degmada kuwaas oo bilihii u dambeeyey biyo la'an daran ay ka jirtay waxaana dadku ay cabayeen booyado iyadoona marar badan ay heleen gurmad biyo dhaamin ah oo u sameeyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab malaaq ibraahim kabire malaaqa beesha geeladle ee wilaayada bakool ayaa ka waramaya goobaha uu roobku ka da'ay iyo inta ay baaxadiisu la eg tahay walaal insha allahu tacaala galabtii ilaa uu oo axad hayti deegaano oo degmada tiyaglow hoos koya oo nala eraw zoona gudu ilaa gunraal intan dhahayto bayka daaga ayaa roob faylila ka helay ilaahay hamdigey ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslumiinta ee waraabay eeda linkarhafaadanaay wakhtigaas ka hor geeka mayb waa hordhaamay la argaay mootooyin iyo booyidi iyo baabuur ismaraaso la argaay kii lam lugood qabo kii sadulawaadley qabo kii baabuur qabo kii ilaahay roob booyid dhaansadoba dad yoomay bahaayeen dad rafaadano saas eed iyo eed may buah baabuurtanka howlin ahaayeen geeka may buah baabuur socdo may aragaw eed iyo eeda linka barwaagowi waroojo biyowen eelada qaarkumad a biyi galeen war badan ilaa shandiirawa biyi galeen waro hadanka aansan oo buysameeno eed iyo eed biyi ingaleen may bakumad ah degdaafuroyaal waral araw lamawarood a eed ingu wiin hiyaa safayla biyi ingaleen buysameen waroyoohay ilaahay subxaana wa tacaala mayba ku rajayaana inay roobku weyno kufaylini ilaahay naseya ilaahay ku rajayaan insha allahu tacaala degmada zoonij ee kale mayba roobka da-ay deegaanka godal araw ilaa doonkan meelal araw afgoy zoonij intii lagu deeraw roob fayle ka da-ay ilaahay baka ma hadsan degmadan geeka mayba waa sii hordhaanhayti hoob leenfiiriyo eedi eed aan barwaagaysanta gaar ahaan deegaanadii roobka ka qubadi hoolaan insha allahu tacaala walyar kadib inay mayba rajayaanaha daag faylahan baha doono eedii eed ingnamcaysada doonanba ilaahay subxaana wa tacaala ku rajayaan jazaakum allahu khayr dhanka degmada xudur waxaa habeenkii xalay goobo dhowr ah oo u badan dhul xoolo daaq ah uu ka da-ay roob xoogan kaas oo ay si weyn ugu diirsadeen dadka iyo xoolaha waxaana qadka teleefonka kula hadalnay oo aan wax ka weydiinay roobkaasi malaaq shariif isxaaq malaaqa beesha ashraaf ee wilaayada bakool asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal alxamdulilah ilaahay baa mahadle oo waraad rooba sifaylan hinqawi ilaahay fadligiis roobka may ku bilaawdayin meelala raw abal may kale ku bilaawdayin meelama dooda aballa hinqow ilaa harkaraanka meele rooba faylera iyo buuruleeya ilaa may buu ahaan doon dardiir iyo meelahan oo may buu ahaa fuutigila raay roobka sifaylan oo ilaahay baa ka mahadsan alxamdulilah meel o dow ee marka biyoodina may jaartay meelala raw biyoolay zoonagaas may kiyaana biyoolaydana doon dardiiriyo may booxodoon dhahaytiya kiyaal dowtaas taase biyowti may kala biyowtay dowla ilaahay fadlijay meeli horti makiinay leedahay mise wartadii leeraay yeena biyowtay ilaahay fadlijay marka ilaa may bubaha kulin dareer iyo dhahadan iskasay la roobon kumooda alxamdulilah roob unaga diirsiday geekamiilanka baahanayaho hordhaanga may bubaha hogolaka jari rooba hordhaanka jari ilaahay fadlijay tina roob kale may bubaha tina qawi alxamdulilah meele may bubaha eedan laga hubiyowka ul deegaan ena jara ul hoolo daag ena jara laakiin ma in badan ah hoolo daag aan badan alxamdulilah eeda daag faylalan kala dhulkaasi horta badna may bubaha roob kale ka jari roobka kan babaybon lamiisa doo karaya alxamdulilah eeda may bubaha meelas may bubaha daag faylalan kale dhanka degmada waajid waxay dadka deegaanadaasi hayanoo xaqiijiyeen in roobab xoogan ay xalay ilaa shalay ka da-een deegaano ay ka mid yihiin sijo buurcadoy garasaaley buurdhuxunle goobadka warmad ebdi wargomaro buurbasle warcadoy jiroon gubay warcadoy macalin weyne ceeldhanaawo macalin weyne ilaa ceel ansaar waxaana allah fadligii roobabkan ay ahaayeen kuwa si weyn u qaboojiyey deegaanadaasi maalmo kadibna ay ku intifaaci doonaan dadka iyo xoolaha mahadsanida cabdiqani musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamul goboleedka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed ayaa si adag uga hor yimid qorshaha gurgurta ee ku aadan maamulkaasi casaam carafaad ayaa faahfaahinaya warbixintan murtadiintan oo kale ah maxamed aadan fargeeti oo horey usoo noqday wasiirka maaliyadda kooxda ridada soomaaliya iyo sharif sakiin madaxa hore ee maamulka shaadala diriirka ee koonfur galbeed oo hadda u taagan xilka madaxweyne ee maamulkaas ayaa diiday siyaasadda murtad xasan gurgurta ee ku aadan maamulkaas labadan xubnood oo ka mid ah siyaasiyiintii shalay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ayaa kooxda ridada ku eedeeyey inay faragelin ay ku hayso arrimaha maamulka ridada koonfur galbeed murtad maxamed fargeeti oo gudaha magaalada baydhabo ka hadlayey ayaa xasan gurgurta u baaqay inuu faraha kala baxo arrimaha maamulka koonfur galbeed waxa uu sharci darro ku tilmaamay magacaabis ay samaysay wasaaradda arrimaha gudaha kooxda ridada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha kuwaasoo shakhsiyad iyaga daacaduha u soo magacaabay hogaamiyaal ku meel gaar ah iyo guddoomiyaal degmo annaga waxaan rabnaa koonfur galbeed oo isku filan oo iyo tashanaysaan rabnaa madaxweyne madaxweyne adiga xukuumaddaada iyo guddoonka baarlamaanka shacabka koonfur galbeed iyo way maqlaaya oo markhaatiig ah ani waxaan u taaganahay koonfur galbeed oo iyada tashanaysa ma rabno waxaan sharci waafaqsanayn in magaalada xamaras looga soo yeeriyo ma rabno annaga waxaan leenahay dastuur dastuurkeen wuxuu dhigaa waa la ogyahay dastuurkeen inaan ku dhaqannaan rabnaa adna waxaan kaa rabnaa inaad dastuurkeenna aan ixtiraamtid martiaad noo tahay madaxweynaha inaad tahay haddii isbeddel dhacaayo dastuurkeenna waxaa ku qoran haddii madaxweynaha meesha uu ka baxo waxaa kusimo noqonayo guddoomiyaha baarlamaanka haddii guddoomiyaha baarlamaanka la waayo waxaa kusimo noqonayo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka sidaas darteed magacaabisyada ka imaanaya wasaaradaha arrimaha gudaha ee federaalka iyo xafiiska ra-isul wasaaraha ma noqonayo wax sharci ah waxaanu jecelnahay in sharciga lagu xisaabtamo oo lagu shaqeeyo
hadalkan siyaasiyiintan oo ka mid ah kuwa hadda u taagan xilka madaxweyne ee maamul goboleedka shaadala diriirka ee koonfur galbeed ayaa ku soo beegmaya xilli xasan gurgurta uu ku guulaystay inuu meesha ka saaro maamulka lafta gareen balse hadda siyaasiyiintan ayaa muujinaya khilaaf hor leh oo ku bilowday xasan sheekh iyo siyaasiyiintiisa mucaarasna lafta gareen wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladda saxiixa u soo gebagabaysay macallimiinta iyo ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee degmada ceelbaraf ee wilaayadaasi faysal mahad soomaali ayaa tafaasiisha warkan haya
ceelbaraf waxaa si heer saraa loogu qabtay munaasabad si weyn loo soo agaasimay taas oo lagu maamuusayay takhriijinta dufcadii koowaad ee ka qalinjabisa xalqada loogu magacdaray caabidkii mujaahidka ahaa sheekh nuur macalin cabdiraxmaan allah u naxariistee kadib markii ay si guul ah u soo gebagabeeyeen dowlad tasxiix qur'aan ah oo socotay muddo lix bilood oo xidhiir ah halkudhigga dowradan ayaana ahaa mid si qoto dheer u taabanaya qalbiyada weedha carabiga ah ee odhanaysa man lam yujawid ilqur'aana aathim oo macnaheedu uu noqonayo qofkii aan qur-aanka si tajwiid akhrin sax ah u akhrin waa dembiile munaasabadan waxaa ka soo qaybgalay culimmaa'udiin waxgarad macallimiin iyo waalidiin sidoo kale mas-uuliyiintuna goobjoog ayay ahaayeen kuwaasoo si wadajir ah ula qaybsanaya ardayda farxadda qalanjabintooda tirada dadkii ka faa'iidaystay ayaa gaaraysa kow iyo labaatan ruux oo isugu jiray qaar macallimiin ah iyo arday qur-aanka xifdiyey
بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السير في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا فموسها فحاته شخص زكى شديدها لفه أجد قض بكات وبين رخو وشديد العنف
waxaa si cad loo dareemayay inaysan tani ahayn keliya waxbarasho balse ay tahay iftiin qalbiyadooda ka ifaya martidii ka qayb gashay xafladdan ayaa u baratamay mahadcelinta alleh iyo maamuusida macallimiintii dowladda bixinaysay maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ee qabanqaabada iyo hirgelintaba lahaa iyo maktabka dacwada oo isagu howshiisii gudanayay waa nabad iyo warsan iyo waan ku faraxsannahay waxa la soo bandhigay ayuu hadalka u badnaa hase ahaatee aan idiin fasaxo qaar ka mid ah dadkii xafladda ka qayb galay oo dareenkooda ka hadlaya dowradaas soo socota muddo lix bilood ee haddana loogu magac daray caalimkii caabidkii saa'idkii mujaahidka ee haddane xaafidul qur-aanka ahaa sheekh mumacl cabdiraxmaan allahu akbar sheekha ilaahi subxaanahu wa tacaala qabrigiisa ha u waasiciyo waan u ducaynaynaa macallimiinay waxaad hesheen nicmaad weyn nicmooyinka allah uu dadka ku galladeystana inta badan ma fahmaan
waxaa mahadsan wilaayada islaamiga ilaahay subxaanahu wa tacaala qulubteeda uu ku soo riday degmadan calbaraf inay wax la keeno iyo wax la ysu soo qaado wixii ugu khayrka badnay ugu sharafta badnay ugu qiimaha badnay ummadu ay ku qiimoobaysa hadday qabsato in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wilaayada islaamiga qudubteeda uu soo geliyey ee ay keentay waxaa kaloo mahadsan mucallimiinta qiimaha badan ee ummadda indhaheedii ah markii loo keenay qabsatay qaadatay akhrisatay
markii xafladda la soo xidhay kadib idaacadda andalus ayaa la kulantay qaar ka mid ah raggii dowladda ka faa'iidaystay waxay ka warrameen farqiga u dhexeeya shalay iyo maanta iyo qaabkii ay qur-aanka u akhriyayeen iyo sidoo kale iminka waxaa iska beddelay iyo ugu dambayn hadafkoodu wuxuu yahay waandhowahay waxaan joogaa degmada ceelbaraf magacayga mahad muxudiin nacsawow lix bilood waxaan baranayay qur-aanka kariimka ah tasxiixiisa iyo culumta wallahi isbedel weyn isbedelkaas waxaa ka mida lix bilood ka hor waxawaaye qur-aanka waan uun iska akhri jira mooyaane xukun ku jirana maanan aqaanin tasxiixna maanan haynin marka lix bilood kadibna maanta alxamdulilaah rajadii waxay tahay maanta waxaan bartay inaan ummadda u gudbiyo insha allah tacaala doctor cabdulaahi jimcaale layidhaah waxaan joogaa degmada ceelbaraf waxaan ka mid ahay ardadii wax ka baranaysay muddada lix bilood ah degmada ceelbaraf wax ku baranaysay oo dowladdaas ay ugu socotay oo loogu magac daray sheekhayna sheekh nuur macali cabdiraxmaan maasha allah waa si weynaan uga faa'iidaysanay marka maasha allah marka dareenkeena ma soo koobi karo muddo lix bilood waxbarashada aan soo madana soo gebangebiynay oo xafladeer aan maanta taaganahay qur-aanka qariimkaana dadka bari jirnay qof walba biqadri daaqatiha si caadi loo akhriyaa bari jirnay cumar cabdiraxmaan alxamdulilah aadaan uga faa'iidaysanay ilaahi inaan ugu anfaco intaan ka helna wax weynaan dareemayna insha allah waa wax badanoo la faa'iideeyey mise bedel weynaa jira insha allah marka ilaahay na kuu gudbi allah naga dhigo ku camal fala kitaabka alle waa saaxiib aan laga daalin waa hanti aan dhammaan qofkii la fadhiistaa sharaf ayuu helaa mar kasta oo lagu celceliyana iimaan ayuu kordhiyaa qur-aanka kariimka ah waa dastuur rabbaani ah waa nuur ka ifaya samada iyo dhulka waa hanuun aan leexleexad lahayn oo lagu hago quluubta iyo nolosha aadanaha taariikhdu marag bay ka tahay in jiil kasta oo qur-aanka ku xirnaa uu noqday jiil hanuunsan leh akhlaaq sare leh aragti fog iyo mas-uuliyad culus sidoo kale bulsho kasta oo kitaabka ku dhaqantaana waxay noqotaa mid midaysan mid sharaf leh oo leh hoggaan suuban munaasabadaha lagu maamuuso dadka qur-aanka barta ama xafida waa kuwa ka tarjumaya qiimaha aynu siinayno kitaabka leh iyo sida aynu u doonayno in jiilasha soo koraya ay ugu barbaaraan jacaylkiisa fahamkiisa iyo ku dhaqankiisa maanta marka aynu isugu nimid munaasabad noocan oo kale ah ma aha oo keliya xaflad la qabtay waa fariin cad oo ku socota bulshada oo dhan in qur-aanku yahay jidka guusha furaha horumarka iyo tiirka badbaadada adduun iyo aakhiro sidaa darteed qof kasta oo naftiisa u hebeeya barashada qur-aanka wuxuu dhab ahaantii doortay dariiq sharaf leh dariiq ay ku jirto liibaanta dhabta ah iyo guusha aan dhammaadka lahayn mahadsanid faysal wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari taayib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta warbixinta warkan waxaa haya cabdiwahaab maxamed bukhaari askartan toobadkeenayaasha ah ayaa isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose kuwaas oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka maamulka ashahadla dararka isku magacaabay jubbaland taa'ibiintan oo ka koobnaa laba askari ayaa ka soo baxay dhufayska maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka janaac cabdileh ee duleedka magaalada kismaayo iyagoo wata hubkii loogu dhiibay inay ku dhibaateeyaan islaamka iyo ehelkiisa markii toobadda loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo sharaxaad ka bixiyey qaabkii ay ku yimaadeen dhulka shareecada islaamka lagu maamulo waxaan ka imi aniga magaalada la yidhaahdo kismaayo gaar ahaan janaac cabdalla tuule la dhaho oo hoos tagto kismaayo waxaan ka tirsanaa ciidamada ninka axmed madoobe ee murtadiinta anigu waa isaga soo baxay ilaahayaa mahadle alxamdu lilaah magacayga waxaa la dhahaa siyaad mukhtaar maxamed insha allahu ilaahayna hadda waa iga soo bixiyo nuuraan usoo baxay inaan nuur usoo baxayaan dareemayaa insha allahu tan jirta ayaa taa ah bismillaahi raxmaan raxiim anugu waxaan ka imaaday kismaayo farxaddeedu waxa weyaan lama soo koobi kara aad bay badan tahay marka waxa weyaan ilaahay baa mahaddaas kale waxa weyaan meeshaan ka imaaday waxyaalo badan baa iska jiray dulmiyo badan baa iska jiray murtidiinta ilaahay baa iga soo bixiyey ilaahay baan ku xamdinayaa marka waxa weyaan tababar waan soo qaataa haa hub waan la niman haa marka hub waan la niman haa adeer anigu hub waan la imid qori aaka iyo booshkiisaan la imid insha allahu qabada waxaa leeyi wuxuu hayo dabka kala baxaa soo mahe an intaas haysta intayda waa iskala soo tegi insha allah kaab insha allah maleeshiyaadka maamulka ashahadla dararka isku magacaabay jubbaland ee ay ku adeegtaan ciidamada kufaarta kenya maraykanka iyo imaaraadka ayaa inta badan soo gaara deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose gaar ahaan maamulka islaamiga ah ee ka howlgala duleedka magaalada kismaayo kuwaasoo marka toobadda loo qabta kadib loo lacageeyo hubka ay wataan lana siiyo xurriyad taam ah oo ay meel walba ku mari karaan
maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowladdiini ha u qabtay haweenka dacayaadka ee degmada buqa qable ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo saadiq muumin maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey haweenka daaciyaadka ah ee ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraanna haweenkan oo mucallimaad ka ah maraakiista iyo madaarista ku taalla degmada buqa qable ayaa dowladan diiniga ah oo socotay muddo afar maalmood ah ay ku qaateen culum kala duwan iyagoona ka faa'iiday cilmi iyo aqoon diineed oo anfacaya aayatiinkooda iyo mustaqbalkooda sheekh saalax axmed qadar oo ka mid ah culimmada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday fadliga cilmiga iyo faa'iidooyinkiisa waxaan ugu weyn nicmatu islaam waliimaan ayaa ugu weyn waxaan haysanno maanta ilaahayna siiyey waxaa ka mid nicmatulqur'aan ilaahay subxaan qur-aankiisa ilaahayna baray ilaahayna makaniyin maanta aan fidinno aan ducaad ka noqonno waan marka dadkii sii barno allahaasaa mahad iskale xadiiska wuxuu ahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu nabiga khayryadii ummadda wuxuu marka nabiga gacanta u geliyey dadka qur-aankii bartay dadkiina baraaya markaas marka mucallimaad baa tihiin ducaad baa tihiin daaciyaad baa tihiin marka diinta marka aan xambaarsannahay oo ilaahayna xilka naga saaray rag iyo dumarba in marka aan wada fulinno oon markaasi macnaha nin walba qaybtiisu ka qaato khaasatan idinka maanta waxaad marka aad iyo aad ugu habboon tihiin oo ilahayna aan ku mahadinaynaa dumarka maanta marka waxaa iyaga wax isfahansiin karo marka annaga maanta waxaa naga rabaa hawshii marka gabdhihii markaasi macnaha muslimaadka ahaa magaalada ku noolaa deriskeenna ahaa qaraabadeenna ahaa wax fahamsiintooda iyo waxbaritaankooda iyo la tacaamulkooda runtii markaasi macnaha ragga idinkaa ugu filan jazaakuna allahu khayran idinkaa ugu filan idinkaa maanta markaasi mana hawshaa gudanaayo idinkaa hawshii marka haayo marka ilaha idinkugu kaalmaya awal marka waxaan idinku boorinayaa in qofka marka mu'minka ah mumina gabdha mu'minadda ah ay marka camalka ay samaynayso ixtisaab cala allah qofka in ajir ajir ka dalbado oo ilaahay ajir uu weydiisto camalka uu qabanaayo iyo hawsha uu haayo oo ilaahay ka xisaabsado ajir ugu xisaabsado waa midda koowaad tan labaad waxaa le waxaan markaas boorinayaa asabru wataxamul qofka inuu sabar dulqaad yeesho inuu marka sabar yeesho dhanka kale waxaa madasha ka hadlay naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah guddoomiyaha golaha nuqubada ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraanna isagoona la dardaarmay haweenka daaciyaadka ah ee dowladda loo soo gebagabeeyey haweenkan waa haween juhdi badan iyo wakhti badan soo bixiyey laguna soo bixiyey haddana aan joogno mirahoodii inaan goosanno aan joogno waxyaabihii loo soo tarbiyeeyey loo soo carbiyey waalidkii dhalay ay u soo carbiyeen iyagoo hooyooyin noqday qaarkood iyagoo muxuu ahay gabdhaha qaarkood inay maanta wada haystaan sifaad daacilnimada inay wada haystaan iyadana dhimca gooni ahoo xusid mudan waaye waa wax lagu faani karo kadaalika kuntum min qablu famana allaahu calaykum hadda waxyaabihii xiliyadii aan soo dhaafnay waxaan ahayn iyo maanta la jooga markii muqaarana loo sameeyo shukrin ayaa nagu waajibaysa inaan allah ugu shukrino subxaana wa tacaala waxaan haysanaa nimcadii furaheedii waan helnay inaan hore u tallaabsanno waa lagama maarmaan waxaad ku dareemi kartaa xafalaadka dhacayo maalin walba buqa qablo waxaad maqlaysaa macadaa la soo xeri dowraa la soo xeri maxadaa la soo xeri insha allahu tacaala si gaara ayay ani ii farax gelisaa insha allahu tacaala hadafka laga lahaa haweenkaani in la tacliimo waxaa ugu horeeya in gabadha diinteeda xaniifka ah diin saafi la baro waad hesheen alxamdulilah qaar ka mid ah haweenka daaciyaadka ah ee dowladda loo soo xiray ayaa ka warbixiyey dowladda iyo sida ay uga faa'iidaysteen annagoo ah gabdhihii ducaadda ahaa ama daaciyaasha ahaay ee ku noolaay maxaafadada buqa qable waxaa noo soo dhammaatay dowro dowradaas aan ku soo qaadannay mawaadiic kala gedisan waxaa ka mid ah dowradda aan soo qaadannay qodobka koowaad oo ah dowrul mar'ati fii islaaxi almujtamac qodob muhiim ayuu ahaay aadaan loo faahfaahiyey waxyaalo badan ayaana ka soo baxay qodobka labaad aan qaadan waxay tahay macnaha si wax loo daraasiyey ama wadooyinka wax lagu qaatay macnaha oo lagu bixiyo qof macalinka ah midda qodobka saddexaad oo ah acmaalu ahliljanna iyo acmaalu ahlunaar camalka ahlujannada iyo camalka ahlunaarka ah asana aayado iyo xadiis waxyaalo badan ayaan ka faa'iidnay aan ka qaadanay qodobka afaraad oo ah ashucuur bilmas-uuliya in la dareemo qofka mas-uuliyadda saaran tan ugu dambaysa oo ah tawjiihaat alcaama tawjiihaat alcaama waxaa ka mid ah marka inay gabdhaha muslimaadka ah ee daaciyaadka ah ee ku nool degmada buqaqable ay saaran tahay mas-uuliyad aada u weyn oo ah inay ka qayb qaataan dacwada islaamka ayna dadka gaarsiiyaan sida madaariista iyada iyo macnaha al-amru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar dadka oo maxay kheyrka loo sheego soo allah subxaana watacaala qur-aankiisa ugu tilmaamay taasoo macnaha qaadanayna dowladaas oo noo socotay ilaa afar maalmood dowladaas waxaa noo keenay oo noo soo darasiyey macnaha aan ka faa'iidaysanay maktabu dacwa allah subxaana watacaala waxaan ugu baryaynaa inuu macnaha u saaro miisaankooda xasanaadka ah wixii dembigoodana allah subxaana watacaala uu dhaafo annagoo allah subxaana watacaala ugu mahad celinayna kadibna ugu mahad celinayna maktabu dacwa maxay ahayd allah subxaana watacala annakana hanaga dhiga kuwii mas-uuliyaddaas qaaday oo macnaha dadka ilaahay subxana watacaala diintiisa gaarsiiya dowradan ayaa qayb ka ah dowraadka kala duwan ee ka socda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ee maktabka dacwada u qabanayo bulshada qaybaheeda kala duwan mahadsanidsaada ugu dambayntii mas-uul ka tirsan dowladda silwiyadda kenya ayaa shil gaari ku galay mid ka mid ah ismaamulada dalkaasi marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegayay in saacadihii lasoo dhaafay ay dhaceen shilal baabuur oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca mid ka mid ah shilalka oo si gaar ah uga dhacay tayita tafeta oo ku teesan waddada mombasa ayaa waxaa galay gaari uu la socday agaasimaha guud ee dekedaha dowladda kenya ninka lagu magacaabo kabtan william karuto mas-uulka kenyaanka ah ayaa shirka galay xilli uu la safreeyey qoyskiisa qoraal uu soo saaray maamulka dekedaha ee dowladda kenya ayaa lagu xaqiijiyey dhacdada waxaana inta la hubiyey ku dhintay gabadh uu dhalay sargaalkaasi halka inta kalena xarumo caafimaad la geeyey dhanka kale dad badan ayaa ku dhammaaday shil baabuur oo ka dhacay waddo mashquul badan oo isku xirta magaalooyinka nairobi iyo nakuru ee dalka kenya shilka oo ay ku dhinteen kow iyo toban qof ayaa yimid kadib markii gaari ay saarnaayeen uu ku dhacay gaari xamuul ah oo marayay degmada gilgil ee ku teedsan jidka mashquulka badan ee isku xiray nairobi iyo nakuru taliyaha booliska degmada gilgil oo warbaahinta maxalliga ah la hadlay ayaa xaqiijiyey in dadka dhintay ay isla goobta ku naf waayeen gaariga rakaabka ah ayuuna sheegay inuu ku dhacay gaariga xamuulka ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dowrnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanag intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu